wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudo galmudug cumar maxamed diiriye cumar guraaye iyo wafduusa hogaamiyowya degmada heraale waliba yoonseedana dhismo golo deegaanka ee degmadaas wafdugun yaa waliba aanka horeyntii hadhowaayay haana ku mid ee maamulka degmada heraale walibana heraale ha ka dhawaayay guddoomiyaha degmada bashiir daaxir yuusuf walibana uuse sheegay in maamulka iyo bulshadaba iyo muddo sugayeen dhismo golo deegaanka annaga reer xeraalaha waxaa nala ka rabaa ama reer huurshaah ama reer miirjaleeh ama reer la jiidaah ama tuulooyinka oo dhan dadka isaga yimid waxaa nala ka rabaa inta dawladdu tallaabo wanaaga noo qaaday oo ay dantayada u qaaday inaanan annagu maanta iska beerdarayn golaha deegaanka waa annaga isdoorashadayada qalbi ahaan aan u soo dhowayno dadnimo aan u soo dhowayno degmooyinka nala midkaa oo maray aan la tartanno dhinaga kale waxaana ku mid ee wafdiga seede heraale iyo weliba marti sharaftii ku qayb gali hadhawaayowsho yaa waliba ku hadlayna goobta madaxda noo timid wasaaradda arrimaha gudaha waan salaamaynaa waa soo dhowaynaynaa waxa ay noo keenaanna waa qaadanaynaa waana qabsanaynaa annagana intoo kale un baana laga rabaa waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda wasaaradda arrimaha gudaha sida loo soo sheegayba aad baan uu soo dhowaynaynaa waa uga mahad celinaynaa waxa ay noo qabteen waanaan soo dhowaynaynaa sida raggii horeba u sheegay waana doonaynaa in degmada iyadu hormarto oon wax qabsanno dowladdana waa uga mahad celinaynaa waana soo dhowaynaynaa waana qabsanaynaa haddii ilahay idmo
maamulka sidii maamulada laga filan jiray dad yaroo kooban oo guddi oo noo shaqeeyo deegaanka u adeega unbaa ka soo baxaya xilalka ka soo baxaya inama wada gaari doonaan musharaxiinta ka soo baxaya ama xildhibaanada raadinaysa ama guddoonka raadinaysa ama shaqooyinka kale raadinaya ma soo wada bixi doonaan in go-aanka iyagu uu kow noqdo in maamul noo dhismo oo aan la mid noqno degmooyinka qofkii qada iyo wixii wakhtigu gaba inuu nasiibka u ogolaado wixii noo qabsoomana aan ilaahay uga shukrinno sida ikhyaar hore sheegeenna intii tabara waana la istixgelin doonaa waana la wadi doonaa shaqada gunteeda iyo go'aankeedana beelaha iyo odayaashooda matalhayaa iskaleh farkanagu iyo socodka iyo fariinta wasaaraddu idii wadaa maanta waxaa weeye oonu keenay degmada xeraale in golihii deegaanka ee degmada xeraale lagu soo dhiso muddo toban cisho gudahooda lagu soo doorto xubnihii oo waa istaqaanin degmada xeraale iyo deegaamada hoos yimaadoo laga xukumo sida aad wax u qaybsataan tobankaa cisho gudahooda aad ku soo qaybsataan xubnihii golaha deegaanka ee degmada xeraale insha allah haddii alla idmo markaad soo doora soo xulataan soo doorataan waxaanu gudageli doonnaa markaa inay iyaguna iska dhex doortaan guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ay yeelan lahayd degmada xeraale